nabigeena mukhtaar cali shaatira markay masaajidka quba ay yimideen ee uu ka aasaasayay waxaa layidhi dhulka meesha oo masjidka ka aasaasayo waxay yidhahdeen meel qabuur iyo dadka lagu duubi jiraa yahay nabigu waatuu yidhi meesha wax allaha waxaad qabuur kaga heshiin oo maarata lafahooda qabrka ha la geeyo wixii kale toonna maaragtay wixii jarjaban ha la iska dhaafay meesha masaajidka ha laga dhigo calaa kulli xaal kitaabka raxiiqul mutuum wuxuu noo sheegaa nabigeena calayhi salatu wasalaam maalintii uu madiina galay inay ahaaday maalin isniin ah markuu isniintii galay ayaa waxaa layidhi jimcadii ka dambaysay ayaa waxaa soo galeen caaisho iyo asmaa bint abubakar oo sayid cali u wado asaa lasoo isla soo haajin markii asmaa ay timida magaalada quba masjidul quba ay timida laba maalmood markay joogtay waxay dhashay wiilka layidhaha cabdillahi bin zubayr sida kitaabka riwaayada bukhaariga ku cad cabdullahi bin zubayr markay dhashay waa cunugu ugu horreeyay dhashay waa dhaaratay waxay tiri wallaahi inaan cunugan waxba la siinayn ilaa nabiga looga geeyo ee nabiga candhuuftiisa ay calooshiisa gasho wax waxaa rabaa tiri cunugeyga calooshiisa gala midda ugu horeeyo inay ahaato nabiga riiqdiisa nabiga macnaa inay ahaato candhuuftiisa wax ka mid a nabiga timada ayaa lagu soo qaaday sida ayaa loogu keenay riwaayada bukhaari ayaa sida u dhigaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidaasaa lagu soo qaaday hilib wuxuu ruugay timirti markuu ruugay iyagu afkuu galshay markaasu wuxuu u baxiyey cabdullaahi asagaa ku magacaabay waxaa la yidhaha awalu mawluudin oo fil islaami marka la leeyahay waa madiina laga wada inta madiina maxaa yeelay qof muslima iyo gabar wiil iyo mus wiil iyo gabar wada muslima cunug u dhashay oo nikaax islaam ku dhashay midka ugu horreey u ahaa laha cabdullahi bin zubayr nabigeena calayhi salatu wasalaam sidaas ayuu maaragtay ahaay marka intaas markaan joogno waxaan joognaa marka madiinana soo galay dowladda islaamka iyo wax lamida iyo sidii loo dhis lahay iyo taariikhihii iyo khazawaadkii ayaa la gudagalay marka waxaan jeclaa lahay meeshaas markii la joogo nabigeena mukhtaar calayhi salatu salaam axaadiistii ku soo aroortay iyo wixii aayada qur-aan ku soo arooray ee ilaahay uu ka yidhi nabigeena calayhi salatu salaam iyo nabiga owsaaftiisii iyo madxiga isaga in la ammaano inuu isagoo naftiisu is ammaanay asxaabtu inay ammaantay ilaahay soo u ammaanay qur-aanku soo u ammaanay mansilada nabiga meeshaas marka aan kusunay maxaa yeelay hadda waxaa waan joognaa nabigeena calay slat slam marka madiina la soo galay ayaan joognaa marka axaadiisii ayaan dhinaca kale u raaxanaynaa nabigeena calay slat salaam nabigeena wuxuu yidhi calay slat salaam xadiis bukhaariga loogu yahay waxaan jecelahay axaadiista aan soo qaadahay kulligood waa bukhaari kulligood waa bukhaari kitaabkan waa tajriid sariix kulligood kitaabkaana ka keenay kitaabkan aan qorayo oo nadada nadada nabiga calay slat salaam aan ugu talagalay waxaan ugu talagalay bukhaari iyo muslim keliyana ka qoro marka hadda meeshan waxaa noogu taalo boqol iyo konton xadiis marka calaa kulli xaal ayada kama tagane waxaan rabaa baabka nabiga calay slat salaam madxigiisa iyo isagu soo soo ammaanay asxaabtu say u ammaantay sida ilaahay u ammaanay intaas unaan maarta xoogeeda kasoo qaadayna ilahay marka qur-aankiisa wuxuu ku yidhi bismi illahi raxmaan raxiim yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiira wa daaciyan ila allahi biidnihi wa siraajan muniira ilahay wuxuu ku yidhi yaa ayuha nabiyu nabigaanow inaa arsalnaaka shaahidan adigoo shaahid ah ayaan ku darnay wa mubashiran wa nadiira adigoo dadka u bishaarayha ayaan ku darnay adigoo dadka kuwa ku rumeeya janno uu bishaarayha kuwa u diidana adigoo ugdigayo cadaabka ugu digayo ayaan ku darnay wamabashiran wanadiira wa daaciyan ila allahi biidni adigoo dadka ilaahay u yeelayo tawxiidka ilaahay diinta ilaahay kitaabka ilaahay adigoo dadka ugu yeelayo maxaad ugu yeelaysaa biidnihi ilaahay idankiisaad ugu yeelaysaa ilaahay ayaa kuu idmay inaad dadka diinta islaamka ugu yeerto wa siraajan muniira adigoo ah faynuus wax wax leh muniirka waa midda wax ifiso faynuus wax ifisa adigoo ah nabigeena qoraxda waa ka xoog badnaa leedahay waa ka iftiin bula marka waxaa waaya nabiga qoraxda ma qabanay wa siraajan muniira wa daacina ilaa biidni wa siraajan muniira sidaas ayaa nabigeeni calayhi salaatu wasalaam ku soo arooray nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka asaga laftiisii oo arrintaas ka sheekaynayo oo wuxuu yidhi xadiis oo warihayo ninka la yidhaahdo cabdullaahi bin camr bin caas oo laga warihayo ayaa lafdigaas laftiisii soo qaadanayo xadiiska cabdullahi bin camr bin caas oo soo qaadanayo ayaa waxaa la yidhi cabdullahi bin camr bin caas ow waxaad nooga sheekaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sida uu ahay oo saartiisii kitaabka towreedka ma lagu soo qaatay mugaasuu yidhi nacam inahu la mawsuufun kama fi towreeti biwasfihi fi lqur'aani waayo caas waxay yeelay annahu suwiya rasuul llahi sala allahu calayhi wasalam ee, nabiga ca- sifatihi nabiga sifadiisa ayaa laga su'aalay mugaasoo cabdullahi wuxuu ku jawaabay ajal wallahi inahu lamawsuufun fi tawraati bibacdi sifatihi fi lqur'aan ya ayuha nabiyu ina arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiiran وحفظا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكلة ليس بفز ولا غليل ولا سخار في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم فيها الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح فيها أعينا آه، صما آه، أعينا عميا وآلانا صما وقلوبا غلفا kitaabka bukhaariga dhinaca kitaabu bayca waa tan warqada labaad ay ku taalo kitaabu bayca sidaas ayuu cabdullah ku yidhi wuxuu yidhi nabiga calai slat slam wuxuu ku sifaysanay kitaabka towraadka sida qur-aanka uu ku ahay yaa ayuha nabiyu naasanak shaahidan mubashiran wanadiiran taasuu ahay wa xifzan lilummiyiina kuwa ummiyiinta carabta waxay u yaqiineen yahuudda inta ayaga ka soo harta ummiyiin hooyada kuwa loo dhismiyey anta cabdii wa rasuuli ilahi wuxuu leeyahay addoonkayga iyo rasuulkayga ataan samaytuka almutawakala mutawakil ayaan kuu magacaabay laysa bifadlin walaa galiilin mid dabeeco adagna mihi mid oo dadka dhibaayana mihi oo maaragtay qalleecana mihi waata ilahi quraanka meelkan ku yiri fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadlan galiila alqalbi lanfaduu ilayk- lanfaduu min xawlik sidaas ayuu nabigeena calayhi salatu salaam ilaah ku yidhi walaakin maxaa tahay walaa yadfacu bisayi'ati sayi'ata nabiga waxa uu ilaahay ku tilmaamay ee kitaabkaas loogu tilmaamay xumaan xumaan kuma celi walaakin yacfu wa yakfiru qofkii xumaanta ku sameeya waa cafiyaa wixii dembi ka galana dembiga oo u dhaafa wuxuu ordayga taga walan yaqbil lahu llahu xataa yuqiima bihi almillat alcawjaan ilaahayna ma oofsanayo diinti qalloocatay in ilaahay ku toosiya maahayn taas marka waxay kutusaysaa kitaabada bukhaariga iyo muslimka inay ku dhigan tahay nabigeena calai salatu salaam in uu yahay sifadiisii sida ay tahay ee wanaagga badan leh ayay meeshaas kaa tusaysaa quruxdeeda iyo waxyaabaha lamida nabiga calayhi salaatu wasalaam asaga laftiisii markuu is-ammaanay ee magacdiisa uu sheegay sida bukhaariga ku dhigan xadiidka leeyahay jubayr ibnu mudcim wuxuu leeyahay qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquul rasuulka ilaahay ayaa waxaan ka maqla sagoo dhahay lii khamsatu asmaa'i ana muxamedun wa axmedun aniga waxaan ahay muxamed axmedna waa ahay wa ana almaaxi alladii yamxu lahu bihi alkufr aniga waxaan ahay kii tirtiray dembiyaalka kow ilaahay ku tirtirayaan ahay dembiyaalka kow ilaahay ku tirtiraya dembi la gaalayaa ugu weyn badan gaalnimu nabiga sababtiisana ilaahay ku tirtiray marka muxuu noqda nabiga kii dembiga ilaahay sababtiisa ku tirtiray markaasu wuxuu yidhi waa anal xaashirolladii yuxsharu bihi naasu waxaan lahaa aniga kii yuxshara naasu calaa qadamay ninkii gormadiisii lagu soo aroori haya dadka nabiga mausan dhehno calayhi salatu salaam anaa sayidi waladi aadama aniga waalidka aadam kii uu sayidkoodii aan ahay waa faqr waliwaa alxamdi biyadi gacantaydana waxaa ku jiro calankii mahadda wuxuu yidhi ma wuxuu yidhi maa min aadamin wama siwaahu ilaa taxta liwaa'i aadam iyo inti ka hoosayso dhan oo nabiyaal ah aniga calankeygii hoos joogaan marka nabiga muxuu yahay ana alxaashiru midka gomadayda ama lugahayga hoostooda lagu soo aruurihay dadka ila waxaa waaye amarkii calankiisii ayaa la hoos joogaa marka nabiga calai slat slam wuxuu yidhi ana alcaaqibu aniga kii ugu dambeeyana ilahay quraankiisa muxuu ku yidhi wa khaatima annabiyiin nabiga kii lagu khatimo marka khaatim waa nabi gadaashiisa soo baxaa ma jiro nabiga riwaayo kale maxay ahayd laa nabiya bacdi nabi aniga gadaasheeda imaahayo marna ma jiro taas marka maxay kutusaysaa nabiga sida uu maaragtay isu ammaanay bukhaari ayaa weli riwaayo kaleto oo sida abu hureyra werihayo ayuu weli weli qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alaa tacjabuuna kayfa sarafa allahu canii shatma qurayshin war miyaadan la yaabayna sida ilaahay iiga leexiyey cayda qurayshe iyo walacnan sida ayuu isu lacana lahayn yashtumuuna mudamaman wayalcanuuna mudamana wa ana muxamadun wuxuu yidhi waxay caayinayaan ama ay lacanadayaan mudaman anigan muxamedan ah qasadaan ay ku timiday gabadha la yidhahdo umu jamiila oo aheed abiilaha oo qabay ayaa maalin dhagax soo qaadatay markaasuu nabiga abubakar oo isla fadhiya u timid markaasu waxay leedahay dhagaxaan nabiga afku u dhifana markaasuu wuxuu ku yidhi abubakar war gabadha umu jamiilaha xishoobayaati markaasuu ma arki doonto insha allah gabadha markii abubakar agtaa soo istaagtay tiri aawo saaxiibka markaasuu laadi ma ujeeda ma anaa kaadha badan markaase waxay tiri mudamaman abayna wa diinuhu qalayna waa mudamam oo aan diidnay diintiisana waa fogeyn mudamaman marka la yidhaha salam ayaa jira oo kacbada ku yaalo oo magaciisa muxa- mudamam la yidhaha ayagu marka maxay rabtay inay tira maxamedan abayna ilahay maayukan afkeeda maxay ka tiri mudamaman abayna waa mid mudamam hoo diidna salam ay caayo haysaa nabiga ma caayo hayso carabkeeda ilahay ka leeshay marka nabigu waata uu leeyahay alaa tacjabuun miyaadan la yaabayna sida ilaahay iga leeshay nabiga calayhi salatu salaam marka uu isamaanay riwaayada bukhaari wuxuu yidhi can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula lah sala allahu alay wasalam qaala bucistu min khayri quruuni bani aadam aniga waxaa lay soo saaray reer bani aadam qarniyaalkooda qarniga ugu fiican qarnan fa qarnan xataa kuntu min alqarni aladi kuntu fiihi qarni kastaba kii ugu fiicnay ayaa aniga ilaahay iga soo saaray nabigaa dhaha ammaan maahayn oo nabiga naftiisa ammaanay nabigeena calayhi salatu salaam riwaayo kaleeto oo bukhaari uu yahay ee jaabir bin cabdillaahi laga warihayo oo saaftiisa muguu sheegay ee uu tilmaamayo ayuu nabiga wuxuu yidhi qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay wuxuu yidhi masali wa masalu lambiyaai ka masali rajulin banay daana fa akmalaha fa axsanaha ilaa mawdica lamanati فجعل الناس يدخلون ويتعجبون ويقولون لولا مولع لبنت wuxuu yidhi nabiga calay slat salaam aniga iyo nabiyaasha waxaan isku annahay nin deer dhisay ee guriga mugow dhisay intii bulakeeti hay ku dhameeyey ilaa hal meeloo bulakeeti laga saaray ka dhiman tahay dadkiiya guriga soo galay markaas inta la yaabaan waxay leeyihin war gurigan qurux badana gurigan fiicnaan badana ilaa meesha yaroo bulakeetiga haddii la dhamaystiri lahay fi riwaayatin wa ana labinatu aniga waayo bulkeetiga anaa lagu dhamaystira bulkeetii maha lagu dhamaystiraya aniga waayo wa ana khaatimu nabiyiina nabiyaasha kii lagu khatimay ayaan ahay marka nabigeena calayhi salatu salaam haddii marka intaas lagu yiri maxay ku tusaysaa nabigeena calayhi salatu salaam asigi naftiisii ayaa sidaas isu ammaanay waxaa la yidhi cabdullahi ibnu bush oo asxaabta nabiga ka mid ahay ayaa waxaa lagu yiri قيل له حلوية أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كاشيا وحلوية نبي لما قعدت هذا الأسبوع بقول ضمن غير الشيخ معناه ضمن غير قال حلوية كان في عنفقه عشرات بيض نبي الحلو دفور كيسة أيا حوضا يلو عد عد لك كيلو رواية قال محي لا لا نبي التمنية تضرحة بوع عفران الله بس ما بلا ترشبه tobaniyo todoba xabo kiyo cafrada ka lahayd madax iyo garka hadii laisku daro tobaniyo todoba xabo cafrada markay cafrada nooc foolxumooda cafrada nooc foolxumooda maxaa yeele qofka dol cafroobo dadka waa ka kala leexana nabiga ilahay ba cafrada ka dooro nabiga laftiisaa dhahay marka sidaas oo kale waxaa la yidhi balaa bin caadi ayaa waxaa la yidhi nabiga ka sheekay markaasuu yidhi qaala wuxuu yidhi balaa kaana kaana rasuululahi sala allahu calayhi wasalam axsana naasi wajhan wa axsanahum khuluqan laysa bidawiili lbayni walaa bilqasiiri nabigeena wuxuu ahaa yidhi dadka kan ugu dabeeco fiican dadka kan ugu fiican abuuristaanka labada nooc waa u fiicnayo ma ahaynoo mid dhir badan ee qurqura mana ahaynoo mid gaaban ee kurtama labadaba ma ahayn marka wuxuu yidhi nabiga wuxuu ahay labada inta udhexaysa u ahay anas ibn maalik la weydiiyey waxaa leeyahay nabiga waxaa leeyahay meeqa cafro u laha maxaase cafro ma lahay waxaa leeyahay nabiga weligiis cilaahna ma seele waxaa leeyahay markaas wuxuu yidhi inuu su-iilaa hal khaldaba nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga caframa ma seele markaasu wuxuu ku yidhi لا إنما كان الشر في سبطيه ضفوه كيسا وحيد ولا عقل كيلا ضفوه كوين ويلانو إنما كان الشر في سبطيه وحكى لكم علينا بلاد العز مركو سي أمانا النبي أيوة البخاري كل أنت شيء هو من البخاري نبي يقول بلاد العز كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيت في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa uu yidhi mid dhexdhexaada marbuuc waxaa la mid dhexdhexaada mana dheeray mana gaabnay baciida maa bayna almunkibayna labadiisa garbood waa kala baxsanaya labadiisa garbood aad u kala baxsanaya ninka garbaha ay kala baxsan yihiin waa ninka leeda dadka ugu xoog badan yahay nin xoogiis garbahay galaan murqahan ma ah garabka waa ninka inta xoogiisu leeyahay markaasu wuxuu yidhi lahu shacarun yablugu shaxmaru leyli nabiga timo ayuu lahaa wuli dhegta meeshan yaroo oo baraqdaa gaarayso shaxmad waa midaas inahoo maaragtay cadiinta yartaa hor leegteeda waxaa la rabaa qofku inuu timaha daysto timahan la xiiraayo sunno ma ah nabiga sunnadu waxaa waaye sida soo aroortay timihiisu xoog yahay waa shalaysa jiray xataa riwaayo kale wuxuu leeyahay anas ibn malik weligiis nabiga guriga kama bixin asagoon shalaysan asagoon shalaysan weligiis guriga kama bixin nabigu wuxuu ahaa marka timaha ilaah waxay ahayd dhegtaani gaari jirta marka hadda waxaa lagu qabtaaba in culimada ilaahay ku saliday timaha maarata kulliga iska wada xiira timaha iska wada xiira waxaan loo qabtaa koofigaan dhowrayna waxaan isleedahay koofigu kaa wasaqoobi maxaa koofiga wasaqadiisa keenaa nabiga calai slat salaam tima haddii oo timihiisa shalaysa jiray adi haddii ilahay tima kusii shalayso ummadda muslimkaa marka ha cadaalimi sida oo nabiga calai slat salaam ahaa jiray adigana wax ka ahaba nabiga calai slat salaam isla anaska laftiisa ayaa waxaa la yidhi nabiga wejigiisa soo ahaayare akaana wiju nabiyu sallallahu calayhi wasalam mitla sayfi nabiga waxaa la yidhi wejigiisa sida seeftoo kale ma ahay mugaasu wuxuu yidhi bal mitla qamar dayaxoo kale wahaw sida dayaxoo kale u iftiinaayo anas ibn malik ayaa waxaa lagu wariyey nabiga wuxuu yidhi aniga waxaan u shaqeeyo toban sano ayaan u shaqeeyo dabeed cawanaankiisa weligiis loosana dhehenowyda uf iyo kelma leedahay may dhehenowy shay aan sameeyana weligiis ima dhehenowy lima facalta shay aan samayn waayana alaa facalta ima dhehenowy bukhaariga wada dhigaayo kitaabka maaragtay saxiix muslimkaa dhigaayo qofka rabaa ka fiirsho markaasu wuxuu kusii diray maa masastu di xariira walaa diibaajan allana min kafi nabiy sala allahu calay wasalam ma taabanin xariiq ka jileec badan gacanta nabiga walaa shamantu riixan qadu aw carfan qadu adyaba min riixi rasuulillahi sala allahu calay wasalam weligay udug ka udug badan nabiga ma ahan taabanun saxiix muslimka waxaa ku taaba wuxuu leeyahay anas ibn malik nabiga wuxuu ahay annagoo dhalay ilmo dhidhila oo dhan ku dheelaynu samari jar waa u kala ordi jirnawo madaxoo gacanta naga saari jirawo guriga ugaan tagno islaamanku waxaan leeyi jireen inta madaxa naga qaata maanta nabigaa gacanta ku saaranaya maxaa dhacay madaxaa waxaa ka wada udubkiya ka wada markaasuu cunga ku faan jari jira ha madaxayga maanta nabigaa taabtay saxiix muslimka qofka rabaa ka fiirsho caagibada la yidhaahdo umu suwayl oo anas ibn malik maxay leedahay nabigoo dhan ku hurdaa u timi marka maqaarka oo ku jiifa ayay tan quraaro soo qaadatay ayay nabiga dhididkiisa inta u dhigtay ayay kasoo xagiday markaasay maxay ku shugay quraarad kale nabiga hurdada ka kac markaas weli maxaad samayna umu suwaymay mugaasinta rasuulka ilaahayow carafkaan adiga kaadaa caraf aan hadda kaa dhacayn oo dhididkaa waxay tiri caraf kali way tiri najcaluhaa fii diina fii diibina waxaan dhex yeelaynaa dhibkayna rabnaa inay dhex gasho oo noogu carfo dabadaasaa yeeli jirtay saxiix muslimkaa dhigaa ma aha xataa waxaan ku sheekaynayna nabiga calai slat salaam sidaas ayagu soo qaadan jireen sidaas ayagu soo qaadan jireen saxiixu muslim wuxuu dhigaa anas ibni malik wuxuu leeyahay dadka qiimaanta oo cilaha u shaqeeyaan waxay ahaayeen kaana yaduufuuna maartay fil inaa weelal ayay inta soo qaataan ayaa nabi gurbi loogu keeni jiray markaasuu fayadacu maaragtay asaabica gacantuu u geli jiray cid walba weelay soo dirsanay biyaa ku jiro nabigaa loo keenaa gacanta u gelinaa biyaha waa la naqa ciddaas waa cabaysaa marka nabigaa gacanta kashta badiyaysa cid walba waxaa waaye weelay soo dirsanay cunuggii addoonku u ahaa ama u shaqaynaya ile weelkan biyaha qaad ee nabiga noo soo taabto nabiga usoo taabaha taabashaas u soo taabtaa marka alla barakaysaa la wada cabaa saxiix muslim adida wax anaga aan dhehayna ma ah wax laga sheekeynaa ma ah nabiga calayhi salatu salaam waxaan kusoo khatimaya maadaama waqtiga u dhamaaday xadiidkii sulxi xudaybiya nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinta sulxi xudaybiya gaalada waatay soo dirsatay wafdiyaal marka nin layahaa curwa ayaa ka sheekeynaya wuxuu leeyahay anigoo walageys dadkii lasoo dirsadaa kamaa ayaan mar alla markaa nabiga la gelayn heshiiska ayaan garka ka taabanaho marka uu damceen la taabto waxaan nabiga korkiisa taagnay ninka la yidhaha muqriir ibnu shucba ninkaana ilma adeer aabihiis ahay adeer ugu adeeya seefta oo wato maqaarkeeda oo inta gacanta ugu dhifta waxa yidhi akhir yadaka can yad can lixyati rasuulillahi sala alay wasalam gacantaada dib uga dhiga weydi garka nabiga adiga nijisaa tahay gacantaada ku taabanin garka nabiga markaasuu ta kor u fuushawo man haada kanlagurhoobi markaasaa la muqiir ibnu shucba waa wiilka aad maarata aabiis ilmaadaarka ahaydeen markaasu ayu qadrin haada waa kan dhagar badan ahow anigana wuxuu yidhi dhaga dadkii aada dishay aan dhiigoodi aruurinahay asanka dhantaada ka shaqayha adigana wuxuu adiga ilaaliha maxamed adiga sabab qabiilno horena ku qalbi jilacsan mugaasuur innaka mushrikum adiga mushrikaatooda gacantaada nabi inay taabata ma rabo marka sulxi xudaybiya marka bukhaari uu ka sheekeynaa wuxuu ninkaas curwaha leeyahay waxaan aniga wafdi hanuu u tago yiri qaysar iyo kasb iyo wuxuu yidhi amiirada inta badan waxaan u tago najaashan u tago ma anan arkinuu yidhi asxaabta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida ay u weyneynhayaan kayfa yucadimuunahu axad u maaragtay u weyneeya boqoradaas iyo midna ma arkinuu wamaa tanakhama rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabiga xaakama tofinowi ilaa waqacat fi yadi waxaa uu wuxuu fi yadi rajuli minhum mid ayaga kamida gacantooda ku dhacdahu fayatamasaxu laakhar kan kalnaba kasii masaxaha hadday gacantii gaari weyso cagruufta kan intii gaarto ka masaxaha kan kasii xaggeena kan intii yartaa gacantiisa gaarto kasii masaxaha markaas waxay kala gaareen inay nabiga maha ow taabtay kan ta taabto kan kale ow kasii qaato qoyaan ay sii kala qaataan wuxuu yidhi nabiga wuxuu yidhi ma awoodi karen inay indhaha cawr ku taagaan nabiga imu- la imu dooni indhaha cawr kuma taagi karoo wuxuu yidhi nabiga wax ma amrow yidhi oo kelimad ma amrow yidhi ilaa ibtadaruuh waa u kala ogi jara nin walba xubin jara anaa amarka fulinayo nabiga wuxuu yidhi waxba kama reebow ilaa kulligood waa ka wada joogsanaya askaraad u qabtay wada meel ugu wada ceshay kulligood xawr nabiga waxau yilaah waa u wada ordaayeenow marka wuxuu yidhi nabiga calayhi salatu wasalaam meesha ay gaarsiinayeen cid gaarsiisa weli maanan arkinoo saxiix muslimka maxaa ku taabo kitaabka riyaab saalixiinka keenayseen markii uu yidhaahdo ninka la yidhahdo camri bin caas iyo waxaa isla soo islaamay khaalid bin waliid markay islaamayeen ayuu camri gacanta markii nabiga loo taagay ee la yidhi ninkii ashahaado camar marka uu nabiga gacanta soo taagay lada qul ashhadu an laa ilaaha illa allah gacantii u maqsaday mugaasuu lii shardo aniga shardiyaan leedahay waxbaan shardinahow mugaasuu nabiga wuxuu maxaa yahay sharadkaada mugaasuu an yakfira lii in la ii dembi dhaafa aniga sharadka dhigahow nabiga muxuu ugu jawaaba amaa calimta ana alislaama yahdimu qabla miyaadan ogey islaamku wixii ka horreeyey inuu dudumbiyo marka uu saas yidhi riwaayadu waxay asalkeeda ku timid camriga ayaa dhiman raba camriga ayaa dhiman raba markii uu dhimo tego ooyin la dhaca markaasaa wiilkiisa cabdullaahi iyo cabdullahi bin camar wuxuu yidhi aabbo maxaad la ooyeysaa howl miyaadan ogeyn nabi maxamed asagoo kaa raalinaya inuu dhintay markaasu wuxuu yidhi waa ogahay laakiin noloshaydu saddexay aheedow marka qisadu sababtaasi ku timid markii aan gaalka ahay ma aanan jeclayn nabi maxamed qof disha ama wax la gaarsiiyo ama dhibaato qof u geysato waxaan ka jeclay nigaas ma jiro haddaan maalintaas dhima lahay naaraan isku hubahow maalintan islaamayana aniga iyo khaalid aan u nimid marka uu nabiga gacanta soo taagay aniga gacanta waan isla sharaan la galayo waxaan yidhi dembiga hala ilaafo nabiga wuxuu yidhi amaa calinta ama islaamu yahdimu qablahu miyaadan ogeyn diinta islaamka inuu islaamku inuu wixii ka horreeyay burburiyo iyo an yahdimu maa qablahu waxay ka horreeyay inuu dudumiye miyaadan ogeyn sidaas markuu yidhi wuxuu yidhi wallaahi maalintii aan soo islaamay low kullifa haddii wuxuu yidhi maalintaas lagu kullifow maalintaas soo islaamay kabacdi maa mala'tu caynii minhu nabiga weligay indhahaba kama buuxsaninow maba awoodi karnow yidhi haybata lahu haybata minhu nabiga maba awoodi karna inaan indhaha ka buuxsano wejigiisa low su-ilani haddii aniga lay su-aalo yidhi maalintaad soo islaanta ka bacda nabi maxamed se u yeele lama sadacto ma awoodi karno inaan wasfiyo maxaa yeelay yidhi maba kama awoodi karno nabiga inaan indhaha ka buuxsano ijlaan asagoonin nabiga aan weereenayno haddaan maalintaas dhima lahay jannaan isku hubi lahayo nabiga yaa la oofsadowge markaasaa wuxuu fatasaafacna fi dunya adduunya ayaan iska dhex galnowge waa dabaadan waa dadka asaga waxuu kamid ahay mucaawiya raacay oo maad sayd cali marka labadan xakimka soo disleen ayuu muuse markuu soo distay asagana waxuu ahay ninka mucaawiya soo disay u ahay marka wuxuu yidhi waxaan gadaashyada sameemaa qaalo adduunya dhex dabaashow waa oghow yidhi saas ahan marka riwaayad waa dheereen calaa kulli xaal waxaan ka soo qaadanaynaa waa camar bin caas ninka dhahaayo ma awoodi karen inaan nabiga indhaha ka buuxsado riwaayada bukhaari hinda bintu cutba gabadhii xamse baabkiisii ruugtay ee aheeda abi sufyaan xaaskiisii inta ay calownima ka gaartay marka uu nabiga calay slat salaam maka tegay ee fatxu maka ee nabiga naagaha isugu keenay safar safara marwa gadaasheeda buurta gadaasheeda fadhiisteen cumar bin khadaab ayaa muballiq u ahaa codka gaarsiihay markaasu nabiga wuxuu kuwa ballamaya gabdhaha wuxuu ka qaadaya baycada hijraha yaa يا أيها النبي قل للمؤمنات يا يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن aayaddaas marka lagu akrihayo ayay gabadhi waxaa la yidhi walaa yasriqna markaasay cumar waxay ku tiri oo ma qof oo weyn oo xadayta walaa yazniina markaasay tiri awa xoratun tazni ma gabadh xor ahay zina samaysato markaas walaa ya'tiina bibuhtaani yaftariwa bayna idihinna qisadu waa dheereede markay sidaasay tiri nabiga codkeedu kartay markaasuu yidhi hindab yaa qofka hadlaa markaasay tiri nabiga ilaahayow yaqfiru llaahu maa saaf ilaahay hanoo dhaafo wixii horo u tegay ilaahay wixii tagay marka waxay ogtahay xamse baarkiisa ruugtay nabigana maarata ciil u qabo mugaasoo nabiga wuxuu yidhi ilaahay hanoo dambi dhaafo mugaase waxay tiri rasuulka ilaahayow wallaahi cid aan ka jecelahay ama guri aan ka jecelahay ma jirabay tiri gurigaada inuu gubto ama adiga dhibaata kusoo gaarto intaan soo islaamin wallaahi maanta la joogay tiri cid aan ka jecelahay inay cizo hesho ama guri aan ka jecelahay inuu sharaf helo oo gurigaada ma jiraan markaasuu nabiga wuxuu u jawaabay wallahi ana kadalika u anigana sidoo kale anku jecel u wa dadka shalay heerkaas xumaanta iskala gaaray ayaa maanta nabiga saas u jecel oo awoodi kari waaye inay maarata nabiga calayhi salatu salaam indhahooda ku fiirshaan markaa asxaabta nabiga calayhi salatu salaam anwaartii nabiga ilaahay siiyey maxa karaamaad siiyey mucjizaadka ilaahay siiyey sidaas ayay u weyneyn jireen ilaahay ayaana qur-aankiisa ku amreen wax ayagu ay iska sameeyeen maaha waxaan kusoo khatimaynaa thaabit bin qays nabiga calayhi salatu salam markay soo degtay بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ايلها سبي سودجين ثابت من العدو نقطه نبي نقول بشكل عدكيسا ديراي markaasoo an taxbada acmaalku mugoo noqde waa oogasuuta gurigiisa galo maha faraskan wixii iska dhex saar marka bukhaariga wuxuu leeyahay iftaqada nabiyu sala allahu calayhi wasalama thaabita ibni qays nabiga wuxuu waayay thaabit ibni qays markaasuu wuxuu yidhi wayaa ii keenay thaabit ibni qays akhbaartiis nin asaxaabta kamid ha istaag calaa rasuulka ilaahay kun keenahow nabiga waa waa tegey wuxuu tegay meesha maxaa kugu dhacow wuxuu yidhi waxaan ahay ninkaan nin camalkiisa xulo waayo codkaygaa weynaay nabigaa codkiisa ka kor mari jiray nabiga maa codkaada kor mari jirtay markaasu wuxuu yidhi waa waa dareema nabiga wuxuu ku yidhi maxaa la yidhahdaa codkiisa ka kor mari jiray nabigaa loo soo waxaa la thaabit waa iska weeyaa sidaasuu leeyahay ha i yimaado wi nabigu waa yimid thaabitka yimid wuxuu maxaa kugu kalifay wuxuu ilaahay qur-aanka saanu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanu la tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacdin an taxbada acmaalukum wa ana jahwaniyu sawti aniga cod weyn aan ahowe codkayga waa kaa kor marin jarowe marka camalkayga waa burowe mugaasoowe lasta kadaalik amaa talla an takuuna xamiidan saciidan shahiidan amaad raali ku naqon kartaa hawye inaad naqato mid xaamid oo shaakir ah oo shahiidnimo ku dhimaayo siduu nabiga yiri oo ku dhintay thaabit ibn qays shahiidnimo ku dhintay marka taas maxay ku tusaysaa asxaabta heerkaasay ahaayeen cumar bin khadaab iyo abubakar ayay aayaddan kusoo degtay sida bukhaariga caddeeya ya ayuha aladiina aamanu laa tarfacu aswaatakum ya ayuha aladiina aamanu laa tuqadimuu bayna yaday illahi wa rasuulihi wattaqu llaha innallaha samiicun caliimun bukhaariga wuxuu leeyahay cabdillah bin zubayr ayaa laga weriyahay kaada alkhayraani an yahlika labadii ummadii nabi maxamed ugu khayr badneed waxay ku dhowaadeen inay halaagaan maxaa yeele qisadu waxay heleen wafdiyaa nabiga u yimid markaasay waxay ku doodeen hebel ha looga dhigo madax iyo hebel ha looga dhigo labadoodaa meesha ku dagaaleen anaa xumaantay u jeeda anaa xumaantay u jeeda nabigaana dhex fadhin إلهي عالم سدجي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ما أنت عمر واقع markaas wuxuu yidhi wallaahi aan ku dhaartee inaanan codkayga kor ugu qaadayn nabiga ilaa aan ka noqdo wili nin nabiga sirta uu sheegay bukhaariga wuxuu leeyahay cumar wuxuu ahaa jiro wili maalintay aayaddaas soo degtay ka bacdi nabiga inuu yidhi cumar ku noq cumar maxaa tiri cumar saddex jaraa lehi jira ku noq codkiisa soo hoos u dhigi jiray maxaa yeele muxuu ka cabsanaayey inay aayadahan kusoo degaan marka nabiga calai slat salaam xataa saasaa la gaaray cabdullahi bin cabaas wuxuu leeyahay waxaa nala ka reebay oo nala ka manciyey nabiga magaciisu mujaradayn anigu u ano laa tajcaluu ducaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacd nabiga ha ugu wacinaysa adigiisa ugu wacdeen maxamed ma dhihi kartid axmed ma dhihi kartid yaa abal qaysankaaba dadka qaado kaxshoo jira nabiga maxaa lagaa rabaa yaa nabiy allah yaa rasuul allah intaas inay tira nabiga qur-aanka waxaa ku soo arooray afar meelaa magaciisa ku soo arooray afartana wasfiyaa gabayaan afartana wasfiyaa gabayaan ilahay ammaantiisa wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qabli rusul ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد رسول الله والذين معه أيضا قالوا وإن قال عيسى بن مريم بن إسرائيل رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي المنام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أوصافها كسرس مع النبي قال إلى محمد كريتها وما كان يقول أصحابك النبي إلى حد سيجرسين إلى حد سيجرسين إلى سلا سليم nabiyaasha hore saasay nabigeena calai sala salaam ilaahay wuxuu ku yidhi nabiyaasho hore halkaas ayaa ku khatima darsiga maa ku khatima raalliga aawadi ka badshee wuxuu yidhi ilahay wuxuu suurta alcamraan ku yidhi waid akhada allahu miithaaqa nabiyiina lama aataytukum min kitaabin waxikmatin uma jaa'akum rasuulun mustadiqun lima macakum latu'minunna bih walatansurunnahu qaala a aqrartum wa akhadtum cala dalikum isri qaaluu aqrarna qaala fashhaduu waana macakum min ashaahidiin وعلى الإمام محمد بن الشاكي يقول نبي الشكاه الرئي إلى هي أوبالا كقاعدة أولوي نبي إنما هذا نسيب أو كتاب نسيب قداشي يقول ماذا النبي وحد إنك ولتين همي هاي لتؤمنون النبي نبي ناس وقت همي ليسي ولتنصرونه عبد الله بن عباس يقول فسرعي آية صحة وصل عارمات علي بن أبي طالب سيدنا علي أيوه وصل علي وحده كل إلى هي النبي أوصل لما مجرم إلا وحافظ الله قائم جاي adoon nool haddii nebi maxamed yimaado waad rumayneed waana raacaysaa haddii nabigaas la oobsa tago wuxuu ummadiisii ka ballan qaadi jiray haddii nebi maxamed idin yimaado iga ballan qaada inaad rumaynaysiin ood u gargaaraysiin ilahay nuur marka aad muxuu ku leeyahay qaala aakrartum wa akhadtum calaa daalikum isrii ballankaas ma qaadeen oo ma ogolaateen oo weliba si culaysan ku qaateen calaa isrii culaysku ku qaateen بلون أردت قرآن بقتل قالوا أخرنا إليه وقال قادري إليه أنت سمس الحول قال فاشهدوا وليا من خاتك أنا أوحد قادسي وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى من بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون مركا آيها صار ما كنت لقل والله سبحانه وتعالى أعلم قصر هي سؤالات هي كل واحد بدأ بمن وجد مركا على يقطع لهذا أو صار المسكة مكان نبينا عليه الصلاة والسلام في جلال كيسي sida loo weyneyn jiray iyo howlahaasna waa loo dhiman yihiin waxa isaga naftiisa oo keliya waa loo dhiman yihiin intaan haddaan soo qaado bukhaari iyo muslim keliya wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allah naga aqbalo waxaan ku garfana allah naga dhaafo